geesta kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta somalilan waxaa uu xisbiyada mucaaridka uu ku eedeeyey in ay qarfo marayaan shuruudaha dalka taalana ay ku eekaadaan waxaana u soo jeediyey in doorashadu ay wakhtigeedii qabsoomayso xukuumaddanina ay tahay mid ku dhiiranaysa in ay wakhtiga loogu talagalay ay doorashada qabato gaar ahaan xisbiga waddani oo uu hogaamiyo mas-uulka afraad ee qarankeenna somalilan guddoomiyaha golaha wakiilada oo aanu ixtiraam weyn u hayno waxaanu doonaynaa inaan uga kala hadalno oo aanu uga jawaabno annagoo guddoomiyaha baarla guddoomiyaha wakiilada ahaan ixtiraam ugu hayna annagoo ixtiraam ugu hayno guddoomiyaha xisbiga waddaniga mucaaradka ee uu yahay annagoo ixtiraam ugu hayna inuu mas-uuliyadda dowladnimada dalkeenna qofkii afraad ee dalka yahay waxaanu leenahay sheekada soo noqnoqotay ee xisbigaaga aad ku celcelisaan ee ah in dowladdu ay doonayso ama xukuumaddu in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha aada baan uga xumahay inaynu is-ilowno maaha in la is-ilaabo oo taariikhdeenna dhow iyo tii fogeed midna la ilaabana maaha guddoomiyaha golaha wakiilada waxaa xilka uu hayo loo doortay sanadkii kun iyo sagaal boqol laba kun iyo shantii baa loo doortay laba kun iyo shantii baa loo doortay waxay kaga ekayd laba kun iyo tobankii bay kaga ekayd maantana waxaynu joognaa laba kun iyo afar iyo tobankii baynu joognaa waxaa muuqata muddadii dadku uu doortay muddo leeg oo dheeraada oo saa-ida oo mar walba loo kordhinayay inuu ku fadhiyo madaxweyneheenna maanta xilka hayana waxaa og tihiin muddadii la doortay ee caadiga ahayd inuu weliba sanad u hadhsan yahay markaasaa kii shanta dheeraadka ah ku darsaday waxa uu madaxweyneheenna sanadku u hadhsan yahay ku eedeynayaa inuu muddo kordhisan doono buu ku eedeynaya oo uu dhagaha dadka ka badiyey oo ku-xigeenadiisa iyo ay ku celceliyeen muaana doorashadu wakhtigeedii dhaafin waa inaanu madaxweynuhu muddada kordhisanin aada baan uga xumahay waxaan leenahay muddo kordhintu ma fiicna muddo kordhintuna kuma xidhna madaxweynaha rabitaankiisa iyo rabitaan la-aantiisa midna maaha waa arrin u taalla golayaasha sharciga ah ee awoodda iyo mas-uuliyadaha leh waa arrin u taalla komishanka doorashooyinka qaranka ee hawshahaya waa arrin u taalla hay-adaha ka shaqeeya iyo kuwa xil gudashadaa leh laakiin ma aha mid uu isagu dalbado iyo mid isaga loo aqbalo ama loo diido midna maaha golayaasha sharci dejinta guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah mas-uulkii ugu sarreeyey oo guddoomiyaha guurtida oo qurahi uu ka madax taagan yahay waxaanu ugu celinaynaa waanu mar kale ugu celinaynaa in uu naftiisa baro inay muddadu dhammaan karto oo aanu madaxweyne wakhtigiisi hadhay ku eedaynin wax aan laba gaadhin iyadoo lagala xishoonayo waxa uu isagu sameeyey intaas u dhaafi mayno waxaa kaloon sheegayaa xukuumaddu oon si cad u sheegayaa way ka go-an tahay inay doorashada qabato wax allo wixii iyada ku xidhan oo dhanna dhinaceeda waa ka diyaar oo way samaynaysaa wixii kale ee inagaga xidhnaa ama cid kale ku xidhan ama golayaasha sharciga ku xidhan ama komishanka ku xidhan ama hay-adihii iyo dowladihii inaga caawin jiray doorashada ku xidhanna way ka howlgelaysaa inay wuxuuna kasoo dhammaadaan oo ay suurtagal noqoto laakiin talada doorashada waynu u dhannahay waynu wada joognaa sidaas baan ballan qaadaynaa xukuumaddu ay ballan qaadaysaa shacbigana ha laga daayo wax aan jirin in loo madmadoobeeyo oo loo malmaluuqo oo far aan qornaynba loo akriyo far aan qornaynba inaa loo akriyo ha laga daayo waxaa kaloo aan isla xisbigaasi odhan lahaa arrin aan hore u dhici jirin oo inagu cusub oo maalmahan aan ku maqlayay miidiyaha in qolo dhallinyaro ah ama dhowr dhallinyaro ah inta la ururiyo naanayso qabyaaladeed loo bixiyo lagu sheego inay reer hebel yihiin oo ay reer hebel oo kalena iskaashanayaan dabadeetna ay sidaa reer hebel weyne ku noqonayaan waxaan leenahay waa dhallinyarada waxaynu isku ogeyn haddaynu axsaabta nahay iyo da shacbigaba inaynu ka rarno qabyaaladda waxaynu isku ogeyn inaynu u bislayno inay noqdaan shacbi dimuqraadiyadda la jaan qaada waxaynu isku ogeyn oo aynu ku shaqaynayna inaynu dhallinyarada maskaxdooda ka ilaalino xanuunka qabyaaladdu leedahay iyo cudurka ay tahay oo dhibaatadeeda in badanoo dadkeenna waaweyne ay soo arkeen waxaynu isku ogeyn hawsha xisbiyadu inay tahay inay geedigaasi ay somalilan guurayso iyagu hormood ka noqdaan oo ay raraan waan ka xumahay in xisbi nidaam dimuqraadiya lagu sameeyey xisbi doonaya inu tartanno doorasho dimuqraadiya ka qayb galo inuu dhallinyaradii da-dii soo koraysay weliba oo xataa aan ahayn kuwii berigii hore maskaxdooda qabyaaladu gashay inuu iminka isagu ku abuuro qabyaalad oo uu magacyo kala duduwan u bixiyo oo uu shacbigeennan aynu doonayna inay u midoobaan dhismaha qarankan aynu yagleelay ee maanta quruxda badan leh inaynu shacab dhallinyaradii iyo cududdii iyo xooggii berrito la wareegilaha taladiisa inay maanta iyagu qabyaaladda kusii tallaalaan oo ay sii geliyaan iyagoo weliba magacyo cusuboo beri hore ama la isticmaali jiray ama aan weligood shaqayninba iminka doonaya inay dib u abaabulaan waan ka xumahay xisbiga wadani maan jeclayn annagoo inta badan axsaabta waxaanu doonaynaa inaanu saaxiib ahaano waxaanu doonaynaa mucaaradadoodu inay noqoto mucaaradad ku dhisan wadaniyadda mucaaradadan ka taganayn dhismaha dalka laakiin u adeegaysa uunbal iyagu sida kursiga ku gaari lahayn oo aan ahayn sida khariban waddo khaldan ha soo raacin waddooyin baynu samaynay waddooyin bay leedahay dimuqraadiyaddu adoo waddo laamiya heliyana anugu inaad wadda xagaafta dhagaxa faraha badan leh ee faliidhka badan leh ee finiinka badan leh inaad soo marto waxaad ku falayso garan maayo mar kale iyo mar kale waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisana ilaahay haynagu gaadhsiiyo bashbash barwaaqo iyo qarannimadeenna oo sii xoogeysata wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu